aada iyo aad baad umahadsan tahay waxaa kasoo baxay natiijooyinkii maanta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliya etoobiya golihiisa dhexe wuxuu doortay guddoomiyihii xisbiga kaasoo loo doortay mudane axmed shide maxamed axmed shide maxamed oo ahaa wasiirka communicationka ee federaalka islamarkaana ahaa xubin xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya weligii haddana ahaa xubin golo dhexe ah ahna xubin aada iyo aada muddo wakti dheer ugu soo jiray golaha dhexe ee xisbiga amaba la dhihi karaba labaatankii sane ugu dambeeyey wuxuu ahaa xilal badan ama xilal kala duwan kasoo qabanayay xisbiga gudihiisa markaa shirkii muddadii ugu dambeysay labadii cishe noo socday waxaan ku dooranay maanta booskii guddoomiyaha xisbiga ee banaanaa in uu noo noqdo mudane axmed sida doorashadu see u dhacday miyaa ma cod baa la qaaday mise waa loo gartay uun maya xoohasaabka xisbiga iyadoo la raacayo si cod ah ayaa loo doortay nidaamka xisbiga u yaala ee qaab doorashada u yaala isaga oo lasoo dhigayo islamarkaana shuruudaha inuu buuxinayo inuuna buuxinayn laga wada hadlayo inuu uqalmiyo inuuna uqalmin laga wada hadlayo ayaa golahu wuxuu isla gartay in uu yahay axmed shide mid sii wadi kara xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida halka uu maanta taagan yahayna ka sii wadi kara islamarkaana khibradeedii cilmigeedii iyo aqoonteedii uu leeyahay muddo intee leeg buu xilka haynayaa waxa uu haynayaa haddii ilaahay yidhaaho inta ka dhiman shirweynaha xisbiga sida aan wada ogsoonnahay labadii sanada labadii sano iyo badkiiba waxa uu xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida uu yeeshaa shirweyne xisbi shirweynahaasoo si cusub loogu soo doorta golihiisa dhexe iyo guddiga fulintiisa iyo weliba guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa marka inta ka dhiman mar walba shirweynaha waa uu sii wadayaabay ka dhigan tahay imisaa ka dhiman hadda shirweynaha waan taagannahayba hadda xaaladii waktigiisii waktigii shirweynaha xisbiga uu dhici lahaa waan taagannahay haddii ilaahay yidhaaho bila bishan ama kooda nagu soo haysa dhexdeeda oo wakti saa usii fog ahayn waxaa dhici doona kolley shirweynaha xisbiga maadaama uu taagan yaho waktigiisii uu yahay waaye dhinacii hoggaanka kale ee waddanka madaxweynihii gobolka maxaa iska beddelay taas waxba iskama bedelin sida la ogsoon yahay horaantii bishan waxaan dooranay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida islamarkaana saan horeyba u sheegnay kadib markii madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar oo xilkii iska wareejiyey aan u dooranay mudane axmed cabdi maxamed kaas baa ah madaxweynihii dowlad deegaanka soomaalida oo iska bedelena haba yaraatee ma jiro isna xilka imisuu haynayaa ma ilaa bishan sidaad sheegtay markuu shirweynuhu ilaa intuu ka dhacayuu xilka haynayaa miya maya walaal isku mid ma aha oo kolleyta dee xilbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida karni baa lagu soo doortay doorashaa lagu soo doortay xubnihiisa sidaa darteed xilka waxa uu hayaa ama madaxweynuhu hadduuna xisbiga gudihiisa wax isbedela ka jirin ama sidan oo kale wax dankiisa ka yimaada uuna ka jirin inta ka dhiman doorashooyinku kolba madaxweynihii la doorta ayaa xilka sii haya madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar waraysigii ugu dambeeyadna siisay wuxuu ahaa oo ku hadhay markuu xilka wareejiyey guddoomiyaha xisbiga isaga miyaa yidhi ha layga wareejiyo mise waxa waxa idinkaa go-aansanay inaad ka qaadaan maya kolleyto madaxweynihii hore ee cabdi maxamuud cumar wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga isla markaa hadda lafteeda sidii aan horey u sheegnay ama aan ugu sheegay haddaba xilalkii uu iska wada wareejiyey sidaa darteed booskii wuxuu noqday mid maran maadaama codsigii horena isaga uu ka yimid haddana uu ka yimid waxaa lagama maarmaan noqotay in booskii la buuxiyo sidaa weeyaan isaga xaaladiisu waa sidee warar kala duwan baa lasla dhex marayaa wuu xiran yahay ma xirna bal xaaladiisa dhabta aan la wadaag dadka soomaalida xaaladda dhabka ee madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar aada iyo aad ayay u fiican tahay aada iyo aada u wanaagsan yahay waxaba yaraatee dib ah oo oo hadda haystaa ma jirto masashuu iskaga jiraa waanan aragnay waa lasoo booqday waa la arkay kolley marwadiisiina waa ila joogtaa marka xaaladda uu ku jiro mudane cabdi maxamuud cumar waa xaalad fiican nasasuu iskaga jiraa maadaama uu xilalkii dhammaan wareejiyeyna hadda kolleyto dee waa waktigii uu faamilkiisa iyo reerkiisa uu waktiga la qaadan lahaa baan dhihi karnaa marka guud ahaan xaaladiisu aad iyo aad bay u fiican tahay boqol kiiba boqol aad buu wanaagsan yahay wax dhibana ma qabo waxaad wax yar ka warantaa kasokow xisbi ahaan inaad u kulanteen hoggaan cusub doorateen cid kale oo aad wadahadal la yeelateen ma jira ama qurba joog ha hato ama o nlf ha hato ama dhinacyo kale oo siyaasadeed oo wadanka ahaad kullay taade qaab qaab qaabka aan hadda u soconay ma ahayn qaab amaan cid kula hadlayno ama aan wax ka hadlayna xaalad guud oo xisbiga dhexdiisa ka dhacday ayaan ku xalinaynay islamarkaana aan ku dhamaynaynay sidoo kale dhibaatooyinkii laftooda maalmihii ugu dambeysay ama toddobaadkii ugu dambeeyaba ka jiray caasimada deegaanka iyo guud ahaanba deegaanka lafteeda aan kusii falanqaynaynay maadaama xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya xisbiga talada deegaanka haya ama deegaanka hogaaminaya taas waxay ka dhigan tahay wixii jira gudihiisa isaga unbaa gudihiisa xallisanaya marka qorshayaasha soo socda ee xisbigu uu leeyahay haddii ilaaha yidhaaho bay ka mid tahay in cid kasta oo danayso deegaanka ama siyaasi ha noqoto ama activisti ha noqdo ama urur gaaraba ha noqda e inuu wada xaajood la yeesho lawada hadlo laisu soo dhawaado islamarkaana aayaha iyo danaha deegaanka iyo danaha shacabka laga wada shaqeeyo isku dhinac loo jeedsado qorshayaasha dhowaan aan geli doona ayay ka mid yihiin magarat si fiican baa un gartay waxaad su-aasha ugu dambaysaan ku weydiinayo wadanka dhowaan qalalaasaa ka dhacay int inkastoo maalmihii ugu dambeeyey uu deganaa xaaladuna ay deganayd bal waxaad wax yar ka hadashaa maadaama hadda maamulka iyo wasiirada iyo hoggaanka jira inkastoo idinka tega madaxweynihii laakiin haddana idinkaa u badan meesha ama dhammaantiinba waxaad ka tirsantihiin maamulkii hore bal sida aada u dejinaysaan ee dadka isugu keenaysaan wax yar ka taabo kolleyto xisbigu de waa xisbigii markii horeba talada deegaanka haysaan kugu sheegay qaabka aan u wajahnay hadda lafteeda waa maamulkii iyo helihii nabadgelyada iyo hay-adihii sharciga oo iskaashanaya yaa hadda lafteeda xaaladii deegan jira oo gacanta ku haya wato aan ka naqannahay ma ahe hay-adihii kale iyo qaabdhismeedkii kala duwanaa deegaanka ayaa weli deegaankii soo sii jooga annaguse gudolodhaxaan xubnihii golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida keliya weeyaan waxaa xaalkan ku sugan adis ababa taasna waxaa keentay marka dib markii environmentka ee deegaankii uu dib uu ku jiray ma ahayn meel markaa sa uu isku yimaado golaha dhexe xisbigu go-aana ku qaato ama go-aana ku soo saaro ama dhibaatada jirta lafteeda qaabkii u xallin lahaa oo kaga wada hadlo environmentgaa saamici waaye marka waxay noqotay inaan absaado usoo baxno islamarkaana kuwan inagii maadaama environmentga halkan uu noo saamaxayay aan ku qaadano dhibaatooyinkii jiray aan iskula falanqayno wixii naga banaana aan u dhis aan aan aan ka aan ku buuxsano sidaa darteed waxaan dhihi karnaa hadda lafteeda xaaladii waxa aan ku haya hay-adihii nabadgelyada oo ugu horeeya ciidanka qaranka iyo hay-adihii kale deegaanka maamulkii kala duwanaa qaababkiis qaab hoosaadkiisii kala kala duwanaa marka hadda lafteeda kama dhigna inaanaan anagu aanan xaaladii deegaanka gacan ku haynin waa ku haynaabay ay ka dhigan tahay taana waan sii xoojin doonaa qorshayaasha hadda aan qaaday ama labadii cisho ugu dambeysay aan kusoo saaraynayna waa kuwo ku wajahan sidii aan usii xoojin lahayn oo taa marka haddii ilaahaydaa waxay noqon doontaa mid aan si sida ugu dhaqsaha badan aan xaaladda sideedii kusoo celin lahayn ammaanka sidiisi uu kusoo noqon lahaa dadka iyo isku socodka iyo sidii bulshadu ay ahaydba ay usoo noqon lahayd